warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo ee idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan boqol kun oo boolis ah oo sugi doona amniga doorashooyinka waxgaradka dhadhaab oo siyaasiyiinta uga digay iskudirka bulshada soomaaliya waxaa ku maqli doontaan qaar ka mid ah deegaanada galmudug oo maanta laga ciidayo caalamkana waxaan idiin haynaa afariy toban qof oo ku dhimatay toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taalla koonfur afrika duur wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa doornima axadda taarikhdu waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad ee luulyo sannadda labada kun labaiyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran iyadaoo sagaal iyo labaatanka cisha ay naga xigto doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee ka dhici doonta dalkani kenya ay wasaaradda arrimaha gudaha xaqiijisay in si weyn loo sugi doono ammaanka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha door karanja kibijo ayaa sheegay in la howlgelinaya ugu yaraan boqol kun oo ciidamada booliska ka midka ah waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego sida dowladdu ay ugu diyaargarowday xaqiijinta amniga doorashooyinka aynan rajaynaynin in qayb ka mid ah waddanka ay rabshadu ka dhacaan
ya kwanza ni kuhakikishia wananchi wa Kenya, sisi kama wizara internal security tuko tayari, na kama vile tumeendelea kusema kila wakati, tumeweka deployment ya kutosha Kenya mzima, na tuko na uhakika vile tumejipanga, hakuna vile kunaweza kuwa na vurugu Kenya hii juu tuko tayari.
wasiirka arrimaha gudaha waa xogeyaha joogtada aan raahda ee wasaaradda arrimaha gudaha dor karanja kibijo ayuu ahaa codkaasi waxaa laga bilaabo lixda maqribnimo ee beri dood loo qaban doonaa siyaasiyiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha caasimadda waddanka ee nairobi dadweynaha ku nool ismaamulka nairobi ayaa haysta ilaa saqda dhexe ee xalay si ay u gudbiyaan su-aalaha ay doonayaan inay musharaxiinta oga jawaabaan qabanqaabada doodan ayaa waxaa iska kaashanaya milkiilayaasha shirkadaha warbaahineed ee dalka ee m o a golaha warbaahinta dalka ee m c k iyo dalladda tafaftiriyaasha kenya ee k e g qeybta ugu horeysa ee dooda oo soconaysa inta u dhexeysa lixda maqribnimo ilaa toddobada iyo barka fiidnimo ayaa dhex mari doonta musharaxiinta haysta taageero ka hooseysa boqolkiiba shan wareega labaad ee dooda ayaa la qaban doonaa sideedda ilaa iyo sagaalka iyo barka fiidnimo waxayna dhex maraysaa musharaxiinta sida ay markaasi caan u yihiin ay ka sarreyso boqolkiiba shan taageerida ayaa ah mid lagu saleynayo ilaa saddex ra'yi ururin oo ay sameeyeen shirkadaha daraasaadka qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka dhadhaab ee ismaamulka garissa ayaa musharaxiinta siyaasadeed kula taliyey inaysan isku dirin bulshada oo ay codad uga raadsadaan si nabadda sidoo kalena aynan loolanka hogaamineed dhexdooda ku collaytamin
waxaan ahay bahar nuur bataan baa layidhaha biis german dhagaxley baan ahay bulshada ugu baaqi waxaan waa doorasho waa wax maalmo ku eg shantii salaama mar bayna soo mari way dhammaan kii soo gelayana afartan beri horteed iyo yoomal maxfuudka ku qoran yahay oo qalin ilaahay ku qoran yahay way dhammaan kii dhinta wuu dhintay kii nool leh shanta dambey soo mari kii maanta waa birri buu taagay waxaan rabaa inaan ku baaqo nabadda in lagu dadaalo nin walba kaambeynkiisa si wanaagsan nabad ku dhaahan degganaan leh bulshada inuu cod uga raadsado oo nabadda lagu dadaalo xilli xun oo sixir barar abaar wax walba lagu jiro yaan joognaa waxaan rabnaa kaambeynka inta xamaasadda wadda ee inay wax doorata rabta iyo inta doorashada rabtaba nabadda in lagu dadaala kii ku dooranayo si xamaasad la'aan ah kii uu jecel yahay codka ku siiyo kii cod raadsanayo si xamaasad la'aan ah bulshada cod uga doonto si nabadgelyo ay maaragtay codka ay ku rido annaga waayo dad wana- dad ehel oo wada dhashannahay ladu wiiloo tartamaysa ama maxay ahayd baarax iyo qarow waa laba nin oo walaal eh si nabadgelyaan rabnaa inay maxay ahayd oo codka u dhaco sababtay tahay annaga nabad maan noo daran maalinka kuuraha la ridaayo dadweynaha sharafta leh maxaan ugu baaqi si nabadgelyo ah in aan codka annaga aan ku ridno aniga magacii waxaa la dhahaa jamaal siyaad aadan Ee, waxaan rabaa een, waxaan u baaqayaa dadweynaha dhadhaab subcounty ee, in si nabadgelyo ah kuuraha loo rido aan lasjalafaqaynin ee, annagaa shacab oo annagaa walaalo ah dadka walaalaha oo ehelka oo isla degan joombeda inay kala qaa- ay kala qaadanayaan labadan siyaasi markay nairobi tagaan ayagaa ehel isu ayagoo issalaamayan marka annaga yaan culloobin annagoo ehel ah nin walbaba ninkuu raba ha uu codeeyo si nabadgelyan ha uu codeeyo dhadhaab subcounty dadka degan waa walaalo waa ehel waa nabadgelyo dhibaato kama jirto insha allahu tacaala waxaan rabnaa in aan dhibaato dhicin kuurahan si wanaagsan soddon iyo dhowr beriga ka dhiman si wanaagsan oo sharaf badan inuu u dhacaan yaan ugu baaqayaa Een, aniga magacayga waxaa la yidhahdaa xasan yuusuf nuur Een, marka koowaad ilaah umad iska leh xilli siyaasadeed baa la joogaa Een, marka xilliga ayada eh, xilliga ayada waxaa waayey waa in nabadgelyada lagu dadaalo dadka ninkasta nin buu rabaa ninka uu rabaa si nabadgelye eh, ayarka codka ha ugu rido Een, hal ilaa ay nabadgelye waad ogtihiin nabadgelye wax ka fiican ma laha ninkii nabad haysto wuxuu waynaya ma laha marka nabaddan yeelanino dadka siyaasiyiinta ah dadka ayagana maxaa la dhihi jiray si nabadgelye ah oo tolnimo ah oo maaragtay kalgaclo waxa oga doontaan marka haa een, ha la ilaaliyo maaragtay nabadgelye ha la- nabadgelye wax ka fiican ma laha haa waxaan ugu baaqayaa nabadgelyo in lagu dadaalo nin walba calafkiisa u qaado tolnimana nuujiyo walaalnimo la nuujiyo. dadkan waa dad isla dhashay dhulka waa lala wadale dalka waa la wadale dadka waa la wadale waana la isla dhashay wanaag iyo kalgacele iyo walaalnimo in lagu joogo oo nin walba ninka kale uu garabkiisa hayo een, aan la isku sii nixin ama dhagaxtuur iyo waxaas iyo ul iyo ruux baa la dilay iyo sidan baa la yeelay waa la caayay midnaba in laga fogaaday aniga lato sita waxaan ugu baqaa nabad nabad kii soo gala nabad kan doonayow nabad kan tagaayow nabad soomaaliyay nabad walaalnimo bulshada dhexdeedana fidmaha ka dhalinina waayo kaad codka ka rabto haddii aad fidmo ka dhexbayso wax cod oo meesha kaaga soo baxaya ma jiro
qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka dhadhaab ayay codadkaasi ahaayeen guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee e a c c ayaa maxkamadda geeyey dacwad uu ku doonayo in maalgashato gaar ah iyo saraakiil dowladeed laga hor istaago inay la wareegaan dhul ku yaala magaalada naivasha ismaamulka nakuru dokumeentiyadan maxkamadda ayaa muujinaya in dhulkan uu yahay ilaa afar boqol oo ekaar qiimihiisuna uu yahay toddobaatan iyo sideed milyan oo shilin guddiga ayaa qoraal uu ku sheegay in madaxii hore ee arrimaha dhulalka wilson gajanja uu maalgashatada ka caawiyey inay dhulkan la wareegaan e c c ayaa maxkamadda u sheegtay in dhulkan loogu talagalay in laga dhiso xarun daraasad ku samaysa xoolaha dalka waxaa dhulka bixisay hay-adda caalamiga waa hay-adda cilmi baarista beeraha iyo xoolaha nool ee la dhaqdo ee dalka oo magaceeda loo soo gaabiyo kaalro qoraalka e c c waxaa ku cad in dhulkan ay dowladdu bixisay sanadkii kun sagaal boqol iyo afartii hase hatee dhismooyin laga dhisay la dumiyey si loola wareego guddiga ayaa sidoo kale xusay in dacwad kale uu horgeeyey maxkamadda magaalada kabarneed si uu dib ula wareego dhul dadweyneha uu qiimihiisu yahay toban iyo sideed milyan oo shilin kaasoo laga dhacay waaxda guriyeynta iyo weliba deegaamiinta ee magaalada kabarneed sami moita oo isna horey usoo hogaamiyey waaxda arrimaha dhulka ayaa ka mid ah shakhsiyaadka hawshani fududeeyey ee la maxkamadeynaya hogaamiyaha xisbiga a n c kana mid ah mas-uuliyiinta isbahaysiga kenya kwanza musalia mudavadi ayaa madaxa xisbiga o d m raila odinga ku booriyey inuunan qaadicin doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan dhowaan ay ahayd markii mister odinga uu sheegay in haddii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i e b c uunan goobaha codbixinta ku diyaarinin diiwaanka caadiga ah ee codbixiyaasha aynan kenya doorasho ka dhici doonin hase haatee mudavadi ayaa reyla u sheegay in arrintan uu ku dhawaaqay aynan ahayn midda wax soo kordhinaysa maadaama guddiga i b c uu ku howlan yahay geedi socodka codaynta
Sema ata boycott, you will not change anything kwa sababu sasa motion imeanza. IBC wameenda mbele. IBC wanaanza kupokea ballot papers. Juzi nilipotoa taarifa kule Nairobi ni kwa sababu kupitia kwa wizara ya fedha serikali imekuwa ilikuwa imeweka sahihi kwamba wanapeana kwa njia ya single sourcing bila tenda, bila competition yoyote. Wanapeana bandari ya Mombasa, wanapeana bandari ya Kisumu, wanapeana bandari ya Lamu, na wamengoja bunge, wakati bunge imefunga ndio wanaharakisha haya maneno.
hogaamiyaha xisbiga n c musalia mudavadi ayuu codkaasi ahaa gudoomiyaha golaha qaran ee xeerdejinta justin muturi ayaa xubnaha baarlamaanka isugu yeeray kala fadhiyo gaar ah oo qabsoomaya arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bishan toddobaad go-aankan ayuu muturi qaatay kadib codsi oga yimid hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka amos kimunya oo fulinaya amar madaxweyne kulanka ugu horeeya ee baarlamaanka ayaa furmaya abaare tobanka barqanimo ee arbacada halka midka labaad la qorsheeyey labada iyo barka galabnimo isla maalinkaasi sida laga soo xigtay muturi madaxweyne uhuru kenyatta ayaa maalintaasi xeerdejiyaasha la wadaagi doona fariin lagu tilmaamay mid deg deg ah sidoo kale guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ayaa la filayaa inuu arbacada soo bandhigo warbixin ku saabsan hindise sharciyeed maaliyad dheeraad ah loo qondeynayo ismaamulada dalka guddiga difaaca iyo weliba xidhiirka dibadda ayaa laga sugayaa inuu tixgeliyo mooshin lagu ansixinayo heshiis iskaashi oo dhanka gaashaandhigga ah oo u dhexeeya dowladda kenya ama dowladaha kenya ingiriiska iyo waqooyiga ireland
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya waxaa saakay salaada ciidda carafo laga dukaday guud ahaan deegaanada galmudug marka laga reebo magaalooyinka gaalkacyo cadaado iyo baxdo kuwaas oo maalintii shalay salaada ciidda laga oogay deegaanada saaka laga tukanayo salaada ciidda ee maamulka galmudug ama laga tukadayba ayaa dadkoodu isugu soo baxay islamarkaana isugu marxabeynayay maalinta koowaad ee ciidda carafa ma cadda in dadkan ay soomanaayeen shalay maadaama ay sheegeen in ay u ahayd maalintii sagaalaad dadka soomaalida badankooda iyo muslimiinta kale ayaa ciiday shalay halka maanta ay u tahay maalinta labaad ee ciidul adxa ma ahan markii ugu horeysay ee deegaanada ama deegaanada galmudug ay markaasi kadib dhacaan muslimiinta inteeda kale markay timaado ciida qaar ka mid ah bulshada guriceel oo ka mid ah dadka maanta ciiday ayaa hambalyadooda u diray sida tan
ugu horrayntii waxaan rabaa inaan ugu hambaliyo dhammaan ummadda muslimiinta ah ee iidaysa in kastoo la kala iiday annaga haddaan guracol joogno maanta waxaan iidaynaa maalinta koowaada iidda ciid al-adxada caalam islaamna waxaa laga iiday shalay dhammaanba intii shalay iiday intii maanta iidada waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam maantum bilkhayr deegaanadan galmudug gurcaal iyo annaga waxaad moodaa in aan ka dambayno deegaanada kale maanta waxay noo tahay maalinta koowaada ciid al-adxada ayagana waxay u tahay maalintii labaad marka asxaabta iyo waxaad moodaa magaalada in aan laga dareemayo in maalintii koowaad ciidda siday iskugu duubnaa jirtay in xogaa maadaama dadkii qaarna shalay iideen qaarna maanta ay iideen in farq weyn u dhexeeyo iyo ummadda soomaaliyeed uga hambalyaynayaa munaasabadda ciidul adxa waxaan leeyahay sanadkaa sanadkiisa kale hesheesh iyo barwaaqo ilaahay nuu gaarsiiyo maanta waa maalin ciid waxaan ku ciidaynaa degmada guraceel khaasatan oo u jeedii maanta magaalada aad u shidan tahay inkastoo shalay xamaasadu ay ahayd reexamar maanta annaga askare kuwa shalaydii ku imaantiidaba inta waxaan leenahay hambalyo dhammaan maanta waa maalinta ciidul adxa marka waa maalinta hilibka iyo bariiska marka waxaan leeyahay anigoo iidii mayne bariiska hilibkan ku iidaynaa daara guraceelna guraceel dadka soomaaliyeed waxaan u rajeeyahaa ciid wanaagsan hambalyo ciidul adxa halkaana waa gurceel si wanaagsan ayaa maanta looga iiday aadaa laysugu soo baxay si fiican ayaa iid u dhacday si wanaagsan oo nabadgelyo ah oon xasrad iyo dhib midna lahayn ayay u dhacday magacaygu waa shariif shiradiiriye intii garanaysa iyo intaan garanayn hambaliyo hambaliyo hambaliyo ciidan ciidada kale allahan uu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo allahan uu gaarsiiyo waxaan ka soo salaamaya magaalada gurceel dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid wal suuqayakan magaaladeena aan ku ciidayno magaaladeena gurceel marka maanta ciid wanaagsan ayaa la dadka soo dhaweynayaa marka maanta niyo farxadeena lama koobi karo ciidanna say maanta u socoto Ee, marka wuxuu yidhi baarka waxaa waxaa kaloo jira shala dad badan oo ciidaa jira dadkaas macnaha anaguna reer qurceel haddaan namaana ciidin marka maxaa maanta ku faraxsanaha saa u ciidin daraaddeed
qaar ka mid ah shacabka degmada guriceel ayaa hayeen oo maanta ciidayey isla wararka ciidda ee soomaaliya aanu ku guda jirnay ee marwada koowaad ee madaxweynaha soomaaliya qamar cali cumar ayaa farxadda ciidda la qaybsatay gabdhaha agoonta ee ku jira xarunta bondhere waxa ay ugu hambaliyeysay munaasabadda ciidul adxa marwo qamar ayaa dhanka kale ballanqaaday waxbarasho jaamacadeed oo ay markaasi helayaan gabdhaha agoonta ah ee ku jira xarunta bondhere kuwaasoo dhammaystay dugsiga sare qaar ka mid ah ardayda loo ballanqaaday in la siiyo jaamacadda waxbarasho oo bilaash ah ayaa ka hadlay dareenkooda
si farxad ku dheehan tahay hambalyo iyo bogaadin leh oo qurux badan inoogu soo booqday marwada qaranka marwo qamar een, waxayna nala qaadatay farxadda ciidda taas oo run ahaantii inoo ahayd anaga farxad aad iyo aad u weyn inoogana dugneed ciidihii hore ee aan soo dhaafnay run ahaantii waxay noo ahayd ciid aad iyo aad u farxad badan een, waan u mahadcelinaynaa marwada waxaan leenahay soo dhowow mar walba carruurta soomaaliyeed gaar ahaan agoonta soomaaliyeed waxaa tahay marwo garab taagan waxaa tahay qof naxariis badan oo u damqada run ahaantii annagana waxay inoo tahay farxad gaara waxay inoo tahay dareen gaara in ay nala qaadato farxadda ciidda aynana soo booqato dareenkeena lama soo koobi karo inay maamada nagala soo qayb gashay een, farxadda ciidda een, maamo qamar een, waxaan run ahaantii wa- waxaa- waxay ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay anaga ha ku faraxsanayn oona noo ahayd mid aad anaga noogu weyn een, sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa een, ballanqaadyada ee noo samaysay maadaama aan nahay ardaydii ugu dambeysay sanadka ee dufcaddii koowaad ee dhammaysay een, ee ka dhammaysay xarunta agoonta boondheere galaaska foonfoor ee ka baxday sidoo kale ballanqaadyada noo samaysay ilaa heerka jaamacadeed aadaa aadaa kaaga mahadcelinaynaan leenahay
dhanka kale marwada koowaad ee madaxweynaha soomaaliya qamar cali cumar ayaa ka hadashay goobta iyada oo tiri
ciid wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ilmaha yararka agoonta wiilal iyo gabdhaba isugu jiraan hadda laakiin meesha aan joogno waa xarunta gabdhaha ee boondheere waxaan leeyahay ciid wanaagsan aan leeyahay si gaara waxaan ciid wanaagsan u leeyahay maamada ilmahaas gacanta ku hayso oo ayada isu xilqaanta u xanuunsatay inay isku soo aruuriso oo ka bilowday eh, eh, soddon iyo labaatan iyo konton iyo wax lamida haddana ay kun iyo jarjar ay ciyaalka maraayaan aadan ugu mahad celinaynaa walaasheen ilaahay ha kula garbgal insha allah waxaa kaloon rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo oon horta marka ugu horeysa iid wanaagsan dhaho walaalaheen reer jabuuti dhammaantiin waxaa idin leeyahay iid wanaagsan si gaara waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaheena ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa qadro waan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin walaalayaal Eh, sida xilkasanimada iyo walaaltinimada iyo aad ugu garab gasheen ciyaalkan aad ugu dadaasheen oad guri ugu dhisteen oo xataa loor bariis oo la keenay hal iidoo dhar loo gada keliya aan ahayne ee aad u dhisteen sarahan quruxda badan leh walaalayaal aad idinkaga mahad celinaa
xaruntan oo ay wax ka bartaan in ka badan kun gabdhood oo agoon ah ayaa waxa ay markaasi shaqaynaysay in ka badan toban sano waxayna leedahay dugsi hoose dhexe iyo mid sare madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan ayaa ka hadlay xaaladda gobolka gedo isagoo ku sugan deegaanada ee waa jubbaland si gaara dobley ayuu sheegay inuu diyaar u yahay in dib u heshiisiin la sameeyo ama u sameeyaan shacabka gobolka gedo wuxuu sidoo kale xusay in maamul cusub loo sameyn doono gobolkaasi mar uu ka hadlayay xaaladda gobolka gedo ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa
waxaan rajaynayaa qaybaha kala duwan ee jubbaland iyo dhibaatadii wixii shalay taagnaa inaan kulligood xal laga gaaro waxaa ka mid ah arrinta gobolka gedo oo jubbaland ka mid ah oo qaybta ugu weynahay faragelin dheer oo ay dowladdii xilligaa jirtay ku samaysay federaalka ahayd waxaan rajaynayaa dowladdan hadda timid bal markii ay dhammaystiranto in kiiskaasi la xalliyo arrinta jubbalandna gacanteeda ay ku soo noqoto waanan ku wada hadalnay waxaan rabnaa in dhaqanka dowladnimana la hagaajiyo wixii dadka dhibaato dhexdiisa keenayana la xalliyo waanaan idiin iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxa ugu wanaagsan ee dadkaas lagu xallin karo ee lagu hagaajin karana waan samaynaynaa dadkuna inta loo magacaabayo qof dowladnimadaasi meel ma gaarayso dowladnimada asalkeedu soomaaliya waxay ku heshiisay nidaam federaala waxay ku heshiisay saddex layn oo dowladnimo oo ah dowladdaa dhexe tan statekiiyo dowlad goboleedka tii dowladaha hoose oo ay noqonayso in loo dhisa councilkii oo qofka degmada joogay ee lasoo doortay uu ogaado cidda xasaanada ka qaadi kartaiyo cidda eryi kartaiyo qofka la xisaabtami karaay inay yihiin kuwan isaga la jooga ee shacabka ah ee iyagu soo doortay ee odayaasha ah ee golaha deegaanka la dhistaya ee ayn ahayn in waraqad loo soo qoro iyo xisaab meel kale kaga yimaada ayn ahayn qofku markaas wuxuu garanayaa inuu iska ilaaliyo oo uu garto waxa maamulaya iyo waxa talada laleh inay yihiin dadkaa shacabka ah ee uu mas-uulka ka yahay taasaan u samayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo deegaanadoo dhan aan u dadejin doonaa lana samayn doonaa in la dhaadhiciyo oo maamuladaas haddii ilaaha yidhaah hoos loo dhaadhiciyo
ugu dambeyn wararka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa degmooyin cusub u aqoonsatay magaalada baxda oo ka tirsan gobolka galgaduud iyo magaalada wisil oo ka tirsan gobolka mudug qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa lagu faahfa markaasi lagu faahiyey dhammaan waxyaabaha suurtageliyey in ay degmooyin u aqoonsato baxda iyo wisil iyadoo sidoo kale lagu sheegay in ay buuxiyeen shuruudihii deegaanimo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa golaha wasiirada galmudug u gudbisay degmooyinnimada ah magaalooyinka baxda iyo wisil iyadoo markaasi ugu dambeyn maanta ansixiyeen kulan ay ku yeesheen magaalada baxda oo golaha wasiirada galmudug ayaa loo qeybiyey wasiirada nuqulka shuruudaha lagu xushay in magaalooyinka baxda iyo wisil loo aqoonsado degmooyin iyadoo markaasi iyaga oo akhrin kadib ay ansixiyeen qodobkaasi wararka soomaaliya ugu dambeeyey aan maxamed axmed khaliif ka codsado inuu noo ah soo koobo qodobada caalamka mahadsanid muscab waxaa lagu soo waramayaa in shan iyo toban qof ay ku dhinteen toogasho laga geystay baar lagu caweeyo oo ku yaala deegaanka suweto ee duleedka magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika toogashada ayaa waxaa ku dhaawacmay koo iyo toban qof oo kale iyadoo laba ka mid ee dhaawacyadii soo gaaray ay u geeriyoodeen wararka intaasi ku daraya in saddex ka mid a dadka dhaawacmay ee xaaladooda aada u liidato booliska ayaa laga soo xigtay inay heleen warar sheegaya in koox ragga ay ku yimaadeen gaari yaroo tagsi ah kadibna ay rasaas ku fireen dadkii ku sugnaa baarka xilli dambe xalay waxay intaasi ku dareen in saaka goobta weerarka laga geystay ay ka qaadeen meedad hor leh islamarkaana haatan ciidamada ammaanka wadaan baaritaano la xiriira wax sababay in la israsaaseeyo dhanka kale afar qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa in lagu dil israsaaseyn ka dhacday baar ku yaala magaalada peter mitesburg ee bariga waddanka koonfur afrika waxaana weerarkan ku dhaawacmay siddeed qof oo kale afyeen boolis oo lagu magacaabo nakpile gwala ayaa laga soo xigtay in toogashadan ay dhacday abbaara siddeedii bar fiidnime ee xalay ee saacadda maxalliga ee waddankaasi weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba toddobaad ka hor kow iyo labaatan qof meydadkooda laga helay goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada east london ee koonfurta dalka koonfur afrika madaxweynaha dalka argentina alberto fernandes ayaa midnimo ku baaqay tani ayaa imaanaysa kadib markii shalay dibadbaaxyaal caraysan ay socdaal ku tageen iridda qasriga madaxweyne ee dalkaasi shacabka ayaa muujinaya siday uga xun yihiin sicir barar xoogan oo waddankaasi ka jira iyo deynta qaran oo korortay dowladda haysatalada argentina ayaa mudaharadayaasha ku eedeynayaan inaysan arrimahan waxba ka qaban madaxweyne alberto fernandes ayaa caqabad kala kulmaya garabka bidixi ee isbahaysiga talada haaye oo doonaya in dowladda ay dhaqaalo badan ku bixiso hoos u dhigidda heerka sare ee saboolnimada iyo sicirka waddanka ku yaala latin america guddoomiyaha gobolka dhenesk ee dalka ukraine bavlok karlilenko ayaa sheegay in ugu yaraan toban qof ay ku dhinteen gantaal ay u adeegsadeen ciidamada dowladda ruushka wuxuu intaasi ku daray in soddon qof laga cabsi qaba inay dhinteen aan idhaahdi oo ay ku xandhiban yihiin dhismo ka kooban shan dabaq oo gantaaladu burburiyeen guddoomiyaha ayaa barta telegram ku sheegay in weerarkan xali laga geystay magaalada jasif yar waxa uu dhaawacay ilaa ay haatan la xaqiijiyey ku sheegay shan qof ruushka ayaa tan iyo afar iyo labaatankii bishii labaad ee sanadkan duulaan militari ka wada waddanka ukrein ugu dambayntiina ciidamada badda ee dalka talyaaniga ayaa bilaabay inay boqolaal qof oo isugu jiro soo golootii dad magangelyadoon ah ee ka daadgureeyaan xeryaha ku yaala jasiiradda lambadusa tani ayaa timid kadib markii dad dheeraad ee halkaasi gaaray ay sababtay inay xerooyinka ay buuxdhaafaan wasaaradda arrimaha gudaha ee talyaaniga ayaa sheegtay in lix boqol oo qof loo- l- aan idhaahda lix boqol oo qof lagu qaadi doono markab geynaya magaalada sicily ka hor inta aanan meel kale loo sii gudbin waxaa sanadkan talyaaniga gaaray soddon kun oo qaxooti ah marka la barbardhigo ama loo barbardhigo sanadkii hore ay tiradan ahayd labaatan iyo laba kun iyo toddoba boqol akhbaaraadkii caalamka waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo muscab iminkana fariinta coronavirus waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan iyadoo ay iska caddahay saamaynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari